bismillahi raxmaan raxiim runtii xoogga waxaan saarnay arrimaha ugu muhiimsan waa kow arrimaha amniga arrimaha cadaaladda guud ahaan kalsoonida shacabka soomaaliyeed maxay tahay ay ku qabaan dowladda soomaaliya ayaanu xoog saarnay markaad fiiriso dabcan baaritaankan waxaa laga arooriyey ilaa kun iyo shan boqol oo qofood oo dad soomaaliyeeda ujeeddadaan kala hayna waxa weeye inaan dhiiri gelino in dowladda iyo mucaaradku mar walba ay ka sheekeeyaan shacabka soomaaliyeed muxuu rabaa dad gabadha soomaaliyeed ama wiilka soomaaliyeed oo degan kismaayo ama garawe ama macnaha cadaada iyo gaalkacyo aragtidooda maxay tahay dowladda ka qabaan saas darteed ayaan waxaan isku daynay aragtidaas inaan abuurino aan aruurino waxaad xusteen hay-adaha qaar aan ku horey madaxda dowladda oo kale laba kun toddobiyo toban laba kun sideed iyo toban isbeddelaad muuqday maxaa ku salaysan
arrinkaas waxaanu ku salaynay markii madaxweynaha la doortay shan bilood kabacdi ayaanu waxaan samaynay cilmi baaris bishii sideedaad laba kun iyo toban iyo toddobadii waxaanu weydiinay isla su-aalahan aragtida iyo kalsoonida dadku ay u qabaan saad la xasuusato waxaa jirtay kalsooni aad u fara badan meel walbaa xabada laga riday meel walbaa dadku aad bay madaxweyne farmaajo kalsooni badan ugu hayeen taas ayaa keentay inuu ilaa siddeetan iyo lix haysto ilaa siddeed iyo toddoba uu haysto ratingka inuu haysto aad baa maaragtay kalsooni badan u haystay hadda oo hal sano iyo xoogaa ama hal sano iyo bar laga joogo dadkii baanu weydiinay aragtidaada ka warran waxaad moodaa ilaa toban iyo sagaal ilaa labaatan inay hoos u dhacday dabcan arrimahaas waxyaalo badan baa keeni kara waxaa kaloo xusid mudan ma la socotay su-aasha sababta keentay maya annagu waxaanu weydiinaynay wax la yidhaahdo aragtidaadu maxay tahay ku saabsan madaxweyne cabdulaahi farmaajo arrinka ku saabsan sababtu maxay tahay waa cilmi baaris kaleoo gooni ah laakiin tan waxay ahayd kalsoonida intaad u haysaa intay la egta taas bay ahayd ra-isul wasaaraha maxaa ka dhacay ra-iisul wasaaraha xaggiisa ilaa labaatan iyo kow baa hoos u dhacday dabcan marka qofka la doorto soomaalidu aad bay waa dad aad u fiican kalsoonidooda ay badan tahay ilaa siddeetan iyo toddoba siddeetan iyo lix bay siiyeen hadda ilaa labaatan iyo kow baa hoos uga dhacday waxaa xusid mudan marka la fiiriyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa inay kalsoonidooda kala duwan tahay wasiirada markaad la fiiriyo boqolkiiba soddon iyo toddoba ayaa hoos u dhacday taasna waxaa keeni karaa dhici karta wasiirada aan qaarkood oo la kala bedelay ilaa adugu toban wasiiroo la bedelay intii dowladdu ay dhalatay waxaa dhici karta inaan lala soco karin macnaha shaqada ay qabanayaan taasaa dhici karta inay keentay soddon iyo toddoba inay husoo guud ahaan marka la fiiriyo arrimaha amniga oo kale waxaad moodaa aragtida dadku inay maaragtay kala duwan tahay maalan garawoo kale iyo cadaado iyo kismaayo iyo iyo beledweynoo kale waa kala duwan yihin beledweyne iyo muqdisho kalsoonidii dadka ay ku qabaan dowladdu inay wax ka qabanayda amniga aad bay u yarta boqolkiiba soddon iyo shan maad moodaa gobolka banaadir oo kale inay tahay markaad fiirido garawe dabcan boqolkiiba siddeetan wey muqdishoaan dul istaagna waa meesha ugu badan mudarada dowladda oo dhan baa degan amniga muqdisho oo kale soddon iyo shan boqolkiiba dadku sidee u qeexan
run ahaantii waxyaalaha dadku ay keenaan waxa weeye waxaa la fiirinayaa ma u malaynaysaa dowladdu inay arrimaha amniga wax ka qabanaysoo kale su-aashu maku kalsoon taha wey marka dadkii dabcan waxaad arkaysaa waxaa saamayn ku leh afar iyo tobankii oktoobar wixii dhacoo kale qaraxyada joogtada waxyaalo fara badan oo meelaha dowladdoo la weerarahayo mar walba amni daradii dadkii oo aad iyo aad macnaha breshar arrimahaas uu ka haysto taasaa waxay keenaysaa marka kalsoonidu dadku inay hoos u dhacday waxaa xusud mudan marka loo fiiriyo matalan arrimaha dhaqaalahoo kale dowladdu dadku waxay ku kalsoon yihiin inay wax ka qabanayda arrimaha dhaqaalahoo kale ilaa lixdan iyo sagaal waxaan dhihi taga ilaa lixdan iyo labo ayaa aaminsan inuu macnaha dowladdu ay wax ka qabanaysa arrimaha dhaqaalahoo kale marka waxaad moodaa dadku inay yihiin dad cadaalad arrimaha dhaqaalahana inay arki karaan dowladdu inay wax ka qabanaydo laakiin amniga in ay la siiyey dowladda
su-aasha weyn oo indhaha soo jiirto cadaalad oo kale waxaa tiri todobaatan iyo sagaal laba kun toddobiyo toban soomaaliya waxaa la yidhaahdaa tobanka sane ugu dambeysay eedaa cadaaladda kalsooni laguma qabin lambar intaas la-eg xagee buu ka jiray run ahaantii waxaa muhiima inaad xasuusato nambaradaas waxaa laga keenay meelo kala duwan waxaa dhici karta cadaalada muqdisho kale iyo garsoorka marka laga hadlaayo nambarku inuu aada u hooseeyo magaalo ahaan magaalo ahaan markaan ku tusiyo laakiin haddii garawe laga hadlaayo iyo matalan magaalooyinka kale waxaa dhici karta kalsoonidu inay kor macnaha ay tahay saas darteed nambarkaas aan maqlaysaa waa nambar isku soo duubnay muqdisho markaan fiirido aad buu macnaha kalsoonida ku saabsan cadaaladdu waxaad arkaysaa kalsoonida loo qaba ilaa boqolkiiba afartan iyo sagaal inay ka yar tahay xataa waxaana keenaysa dadku inay dareemahayaan maxaakimtu iyo garsoorayaashu inaysan kalsoonidii loo baahnaa ama shaqada sidii loo baahnaa inaysan u qabanayn kalsoonina aan lagu qabayn inay arrimaha garsoorka wax ka qabanahayaan ugu dambeyntii dowladdu iyo mucaaradkuba way joogeen see u arkeen cilmibaaristiin run ahaantii waa arin aad iyo aad dabcan waxaad garanaysaa dowladda qab qayb ka mida waxay leeyihiin waxaad siideen hub culus baad waxaad siideen mucaaradada mucaaradaduna waxay isleeyihiin suurtagal maaha in hadda maxamed cabdullaahi farmaajo uu lixdan iyo toddoba haysto marka labadaba waanu u eedaysannahay waanaad garanaysaa cilmi baaris markaad samayso ujeeddadana waxay tahay inaan runta soo hordhigno